think this should reside with. I've been quiet.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kooda iyo barka duurnimo xilliga geeska africa iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis soddonka bisha julaay sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidlan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka tirsan dhallinyarada magaalada kismaayo oo bilaabay barnaamij loogu magacdaray shaqaa sharaf leh dadka aan hadda anaga aan dhiirigelina laba qeybood iskugu jiraan qeyb waa dad aqoon-yahano ah oo jaamacado soo dhameeyey oo waqti badan waxbarashada uga soo baxday oo haddana iska fadhiya si maala yacni ah ayagoo sugaaya inay qabtaan ama ay helaan shaqooyin mushaar aada u sareysa laga helayo marka annagu waxaan dhahnaa inta laga gaarayo shaqadaas mushaarka aadka u sareyso fadhiga ha laga kaco bal shaqo yar haddaad sii qabo si noloshaada maalinkii aa u maareyso waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada ka soo baxay xabsi ku yaalla dalka cumaan oo ku soo laabtay boosaaso oo doonaya inay shaqooyin loo abuuro heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna
dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada aragaaga inaan ku dagaayo iskaan
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida maraykanka ayaa ku dhawaaqay in ciidamo gaaraya labayo toban kun oo askari inuu ka soo daadgurayn doono dalka jarmalka taasoo keenaysa in cambaarin gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil maraykan iyo neto ka tirsan kuna sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed saraakiisha gaashaandhigga maraykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadguraynta ciidamadaasi shalay waxaana ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas maraykanka ayaa goobta u joogay xoojinta awoodda washington ee ay kaga jawaabayaan halisaha ka imaanaya quudaha shiinaha iyo ruushka wasiirka gaashaandhigga maraykanka mark esper ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid muhiim ah waxaana uu beeniyey in arrintaasi ay tahay mid lagu xumeynayo dalka jarmalka dalka nigeria oo kusii fidaya xanuunka covid sagaal iyo toban ayay dhakhaatiirta iyo guddiyada caafimaadka ee u xil saaran xanuunka coronavirus ay ku adag tahay inay soo helaan qofka xanuunka laga helay dadkii uu la macaamilay si iyagana loo baadho guddiga ay madaxtooyadu u xil saartay la xidhiidhka xanuunka coronavirus ee dalka nigeria ayaa sheegay in dadweynaha badankoodu ay isqarinayaan iyagoo ka baqaya in haddii xanuunka laga helo la faquuqo taasina ay keenayso in xataa qofkii xanuunka laga helay dadkii uu la kulmay amaba uu guriga kula noolaa ay isqariyaan qaar ka mida hogaamiyeyaasha bulshada ayaa ka qayb qaadanaya sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen dadka deegaamadooda ku nool si ay u soo sheegaan ciddii looga shakiyo inay ka muuqdaan calaamadaha xanuunka covid sagaal iyo toban degmo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee abuuja ayaa lagu ammaanay sida ay dadka degmadaasi ula shaqaynayaan xarumaha caafimaadka ee loo diiwaan gelinayo qof kasta oo xanuunkaasi looga shakiyo amaba laga helo door wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta dhallinyaro aqoon-yahanaa oo iskood isku abaabulay ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay barnaamij loogu magacdaray shaqaa sharaf leh kaasi oo lagu wacyigelinaya dhallinyarada kale ee ay shaqola-aantu hayso waxaanay doonayaan inay meesha ka saaraan in dhallinyarada qaarkood ay shaqooyinka qaar ka faanaan dhalinyaradan ayaa sidoo kale muuqaalo ka turjumaya hawshaasi wacyigelinta ay ka bilaabeen magaalada kismaayo kusoo bandhiga ah baraha bulshada si ay ula wadaagaan dhallinyarada kale ee soomaalida warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed barnaamijka shaqa sharaf leh ayaa ah barnaamij isugu jira wacyigelin iyo dhiirigelin ay magaalada kismaayo ka bilaabeen dhallinyaro si iskooda isku xilqaamay kuwaasoo ay ujeedadoodu tahay sidii dhallinyarada kale ee shaqala-aanta ay ku haysato magaalada kismaayo ay ugu wacyigelin lahaayeen inay shaqaystaan oo aysan ka faanin shaqooyinka laga heli karo magaalada kismaayo waxaana barnaamijkan wacyigelinta ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyaradu ka bilaabeen magaalada kismaayo uu imaanaya xilli dhallinyaro badan oo shaqo la-aan ah ay ku nool yihiin xaafadaha magaalada kismaayo dhallinyaradan wacyigelinta dhanka shaqooyinka ah ka bilaabay magaalada kismaayo ayaa sidoo kale adeegsanaya muuqaalo ay iska soo duubeen iyagoo soo gudbinaya sida loo qabto shaqooyinka yaryar si ay u tusaan dhallinyarada kale ee ku nool magaalada kismaayo liibaan garaad cali oo ah aas-aasaha barnaamijka wacyigelinta ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyaradu ka bilaabeen magaalada kismaayo ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a oga waramaya ujeedada ay dhallinyaradu barnaamijkan ka leeyihiin barnaamijkan waxaa igu dhiirigeliyey nasadeyda marka koowaad maxaa yeelay anigu qof shaqaystaan ahay waxaan soo arkay shaqa la-aanta iyo baagamuundada dhibaataday leedahay dadka aan hadda anaga aan dhiirigelina laba qeybood iskugu jiraan qeyb waa dad aqoon-yahano ah oo jaamacado soo dhameeyey oo waqti badan waxbarashada uga soo baxday oo haddana iska fadhiya si maala yacni ah ayagoo sugaya inay qabtaan ama ay helaan shaqooyin mushaar aad u sareysa laga helayo marka annagu waxaan dhahnaa inta laga gaaraya shaqadaas mushaarka aadka u sareyso fadhiga ha laga kaco bal shaqo yar haddaad sii qabo si noloshaada maalinkii aa u maareyso waxaa kale oo aan dhiirigelinaa dhalinyarta shaqada yaryar qabta ee la yarso la aflagaadeeyo la takooro si aan bulshada ugu muujino in shaqada ay un shaqo tahay haddii mar un ay tahay shaqo sharaf leh oo ay soo xareynayso dhaqaale xalaal ah waa shaqo wanaagsan waxay dhaantaa qofka in uu gacmaha hoorsado in uu shaqeeyo intay doontaba shaqadiisa ha ahaato filinkan horta dhalinyarada magaalada way soo dhaweeyeen aad bayna iigu bogaadiyeen waxaa arkaa magaciigii inuu lumay meelaha qaar markay dhalinyarada iiga hor imaadaan waxay dhahaan shaqaa sharaf leh waan ku salaamay dalkana waa laga daawadaa sidoo kale dhowr qofood oo dibada jirana way daawadaan oo yan dalka banaankiisa ah shan qeyboodaan hadda sameynay qeybo badan oo muhiimu lahaa filinka waxaa ka mid ahaa in anigoo aqooyahana aan shaqo doonanayo kadib shaqadii qaab qabiil laigu soo diidayo haddana aan gaarin dhaqaal bilaabayo maadaama aqoon-yahan ahaa shaqa liisoo diiday halkii aan guriga fadhin lahaa waxaan bilaabaa inaan gawaarida dhaqo waxaa kamid shaqada anigoo qoryo soo guranayo magaalada lacag ka helayo waxaa kamid shaqada anigoo dhinacna moos ka iibinayo dhinacna wax ka baranayo waxaa shaqada kamid a anigoo kareetaala ah oo gabar inta doonto qaab qabiil laigu soo diidayo ugu dambeynna anigu aan kusii adkeysanayo inaan shaqadeeda sii wato oo mid sharaf la tahay
cabdifataax nuur maxamuud oo isna ka mida dhallinyaradan ayaa sheegaya in hadafka ay dhallinyaradu ka leeyihiin howshan wacyigelinta ay tahay sidii dhallinyarada loogu baraarujin lahaa inay shaqaystaan maadaama dhallinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee haatan ay dhibaatooyinka shaqala-aanta ah ay ku haysato magaalada kismaayo
waxaa nagu kalifay inaan isu xilqaano barnaamijkan waxawaaye inaan ku baraajirino dhalinyarada inay shaqaystaan maadaama nambarka ugu badan ee ku nool soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan la yiri waa dhalinyaro dhalinyaradaasna nambarka ugu badan oo dhalinyaradana boqolkiiba sagaashan ay isticmaalaan social mediaha annagiina aan social mediaha isticmaalno inaan oga faa-iideyno dhalinyarada social media oo aan ku baraarujino inay shaqaystaan cid hadda naga caawiso oo gooniya ma jirto aniga iyo tiam aan ka tirsanahay ayaa marba isla daala dhacno cid kaleoo hadda aan caawimaad ka helno oo buuran ma jirto lakiin waxaa dhiirigelin noogu filan reactiga ayna siinayaan dhalinyarada oo ka hela videoyada annaga aan soo dhigno taasaa dhiirigelin noogu filan intaasaana caawinaad annaga u aragnaa si guud dhalinyarada aada bay ula dhacsan yihiin barnaamijkan shaqaa sharaf leh oo aanu iyagu ku iyaga ku dhiirigelinayno waxaana taa caddeyn noogu filan sida ay social mediaha marka aanu barnaamijka soo gelino siday uga falceliyaan inkastoo dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ay si weyn u soo dhoweeyeen barnaamijka wacyigelinta dhanka shaqooyinka ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyarada magaalada kismaayo ay bilaabeen haddana waxaa sidoo kale jira caqabado ay dhallinyaradu mararka qaar ay kala kulmaan qaybaha bulshada magaalada kismaayo gaar ahaana xilliyada ay duubayaan muuqaalada wacyigelinta ah ee ay ku doonayaan inay dhallinyaradu ay kula wadaagaan baraha bulshada anaga hadda waxaan ku noolnaha meel gobol jubbada hoose kismaayaan joognaa waa meel gobol ah dadku kaamirada ma yaqaano haddaa dhada qof kaale filinka ila sameeya iyo caawi qof walba wuxuu leeniyo in lai arkaa ka baqaa baraha bulshada in lai arkaa aan ka baqayaa marka waxaad dareemtaa dadkan aad dhinaca kaamirada uguma horumarsano marka dhibba iyo rafaad baan ku helnaa qof filinka nala sameeyo hadda asxaab fiican baa igu soo biirtay oo filinka si fiican ila jisho yar cali la dhaho iyo gruub kale marka walaal wax aan caqabad lahayn ma leh laakiin waxaa go-aansaday maadaama macalin aan ahay bulshadana aan ra'yi u keenay inaan ra'yiga sii wado waxaa laga yaabaa hal qof ama laba qof inay fadhiga ka kacaan ay ku shaqaystaan intaasna waa arrin aan ugu talagalay dadkeyga inaan u gudbiyo waana ku faraxsanahay inay daawadaan dad badan oo hadda shaqada bilaabay ayaan arkay oo arrintaas ay dhiirigelisay magaalada kismaayo ayaa ka mid ahayd goobihii ay kooxaha argagixisadu ay horey uga qorteen dhallinyaro badan si ay ugu dagaalamaan waxaana arrintaasi in dhallinyaradu ay ku dhaqaaqaan loo aaneynaya shaqala-aanta iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ee dhallinyarada ku haysata magaalada kismaayo ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi markanna ku soo dhowaada heestan cidda cadawe dubka qarin waaye dushana muuqda weye dareenka jacaylka ku dugan macanka sheena cidda cadawe dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye ka muuqda ka muuqda weye dacalkiisa darmaa kuu taala dibinaha qusulkooga waxaa tahay dooy sababtaa ka dambaysa dagaymaanka wadnaha dacalkiisa darmaa kuu taala dibinaha qusulkooga waxaa tahay dooy sababtaa ka dambaysa daryeel labu geesaaye dadaala midayne damiir isfahmaaya ayaa isdareensan dadkana iska doortay daryeel labu geesaaye
halka aynu kaga gudubna heestaas dhallinyaro laga soo daayey xabsi ku yaalla dalka cumaan ayaa sheegay in ay ka qoomamaynayaan tahriibkii ay ku galeen dalkaas waxayna dalbadeen in hadda dalka ay dib ugu soo laabteen ay jeclaan lahaayeen in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradan ayaa gaarayay ilaayo soddon oo mid ay dumar tahay yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dhallinyaradaasi kula hadlay magaalada boosaaso magacaaga cabdirasaaq waxaan axmed yuusuf waxaanu ku sugannahay macaawa dekadda magaalada boosaaso waxaana soo dhoweysay dowladda puntland waana ku mahadsannahay annagoo dalka eega nimi farxad nooga weyn ma jiro caawa annagoo joogna ciidda iyada hooyo laga soo tahriibiyey dalka cumaan dee waxaan rabnaa dowladdu inay dhallinyarada soo tahriibtay inay shaqo dowladdu raadiso shaqo kastaba ha noqotay inaan dalka ay ku qanacsannahay waayahay caawa magaalada boosaasaa luu keenay waa waxaa la leeyahay dhallinyaradan waa lasoo masaafuriyey oo si khaldan bay ku joogeen maxaa halkaa ku joogtaade cumaan dee sharcilaan baanu ku joognay dad bilaa sharciya aanu nahay dadkana dee aan sharci daraabaa loo soo taxliilayaa aan dad bilaa sharciya baanu nahay saas aligeed baa boosaaso noolaga soo qubay caawa waxaannahay nidaam khaldin aanu dalka ku marnay ee dalkii nidaamka u baahnaa in lagu maro baaylo habboon aniga marka imise sanaa xabsiga ku xirneedeen anigu waxaan ku xirnaa laba saddex bilood iyo bar baanu ku xirnaa xabsiga wax dhibaataana kamaanaan kulmin kabacdina dee barwaaqo mar haddaa caafimaad haysato wax ka weyna ma jiraan caafimaad baa ugu muhiimsan se wax kale kumaanu haysan imisaa ku joogtay marka halkaa waxaan joogay sanad iyo lix bilood sanad iyo lix bilood waa muddo dheer intaasi waxaad ahayd nin dhudhuumanaya oo aan wax sharciga ku joogin miya haa nin dhudhuumanaya oaan wax sharciga ku joogin magaalana joogina qarka joogay marka sidaa adligeed dee dadkaas ka dhibaatan soomaaliya dhallinyarada badanoo ila socoto oo adee arkayseen ama idaacaddu arkaysay dhallinyarada in dee waxaa cumaan waa xiji wax laga shaqeeyaa xijina aad buu diif badan yahay cumaan xijigaa laga guraa luumaan wax loo yaqaan se inagu xiji banu naqaan xiji baa laga guraa se dadkuna xijiga dee ma wada guri yaqaano xoogsatxoogsata waa garan ka dhaca anugu wallaahi wax yar baa ka shaqaynaya dabeedna ani waa layga qabtay dabeedna muddo lix biloodo saddex biloodo waa xirnaa dee insha allah ilaahay bay fududay caawa dee ciiddeedii hooyaan joogaa dhallinyarada halka yimi marka laga reebo gabadha wiilasha waa miiqa wiilasha markii gabadhan laga reebo sagaaliyo sagaal labaatan wiil baanu nahay baanu dhallinyaro u badan ama idaacaddu arkaysay dee intaanu cumaan ku xirnayn barwaaqo iyo nabadgelyaanu ku sugnayn waddan dowladda bay ahaayeen aan dee aad baan ugu fiicnayn xabsiga xagga cunnada iyo aan xagga kaleba waa fiicnayn se aan xorrinimo maanu haysan oo xortinimadu dee waa qaali inaan xor tahay waa shay muhiim ah toban diqo aa xiran tahay ma sisato se dee waxaan u aragnaa dhallinyaradayada tahriibta cumaanu tahriibtaa inaan boqolkii siddeetan khaldannahay dhammaantiinba dhallinyarada caawa la keenay halkan waa dhallinyaro marka hore si tahriib ahaana ku galay dalka cumaan kana shaqaysanaya xijiga miya haa dhalinyarada cumaan ka gashay xijiga ka shaqaysanaysay xamaalatada ahayd dee waa dhegaa dhallinyarada oo dee xamaalatada ah markaagii hore xagee ka tahriibtaaday oo aad joogi jirthay boosaaso boosaasan ka tahriibay caawa boosaasa lagu suganiyey alxamdulilah rabbi caawan dee ciiddayda hooyade waa joogayaa dee tahriibna dee kusoo waaya arkay dee aan dhibta joogta waxaan u sheegi karaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan puntland dhallinyarada ku nool inaynan dal carbeed u tahriibin ama inaynan dal carbeed aadin dal carbeedood waxaanu ka nahay shisheeye dee waddan shisheeye inaynan dalkoonna hooyo aynan ka tegin dalkoona innagaa xijigii leh wax walbaba leh isticmaal dowlad ayaa haysata annana khalad baan waagi hore u aaday se khaladku de marni reerka khaladka waa ku dhacaa se dowladda waxaan ka codsanayaa inaanan dib damba dhallinyaradu khaldamin annagaa khaldannay yaan dib damba loo khaldamin baan leeyahay hadda boosaasaa joogtaa qorshahaaga muxuu yahay aad ka dhigan doonto insha allah qorshahan ka dhiman doono dee waxay la tahay dee maamulka iyo dowladda baan shaqo ka doonaya ila meeshaan shaqo ka raadsan karo haddaan dowladda ka heli karo iyo haddaan nafayga u xambaaran karoba insha allahu dee macnaan samaynayaa magaalaan dhex ka gelayaa wallaahi dee aan qarshaad saasan aanu ma soo shaqayn wixii aan soo shaqeey laba jeer waa lay dhacay marna roob baaba xashayba sida alligeed dee weli meel aan wax uma dhigan kabacdina waaba layga qabtayba dee insha allahu dee shaqo un la iska raadinaya haddii ilaha idmo laylo nuur maxamed baa la yidhaahdaa haye leylo caaw magaalada boosaasaa soo gaadhay xagee ka timaadeen waxaan ka imaanay magaalada saleelo oo cumaan waxaanu ku jirna xabsiga cumaan khaasatan aniga shaqsi ahaan saddex bilood ayaan cumaan ku xirnay ee sagaal iyo labaatan rag ay saaran tahay oon keligay dumarka ahay isoo saareen balse ragga doonta saaran waa rag soomaaliyeed oo igu dhiig ah oo igu dhacaan ah wax xumaata ay ii geysteen haba yaraatee ma jirto inay isoo baxnaaniyaanay walaal cun walaal fariisi i dhahaan maahane low uu ahaan lahay rag kale ma dowlad islaan ah oo ummadda diinta nebi maxamed ku socoto oo haweeney keligeed rag soo dhex saaraysa doon afar habeen afar maalin soconays ma jirtaa su-aashaas adaa wariyoon ku su-aalay iiga jawaab marka maxay tahay markaa ujeeddada caawa halkan nila keenay oo aad doonta nila soo saaray cumaan ilaa boosaaso ulajeedada doonta noola soo saaray oo halkaa noola keenay soomaaliya ay soomaali ma tahay ayaa noola keenay dadkani waa dad magaalada u dhashay anigu soomaali waan ahay ilaase maahi soomaali oo soomaali maahi ani soomaali kenyaan ahay gaarisaanu ku dhashtay oon ku soo koray oo ehelkeygii ashiiradayda iyo dadkeyga ay degan yihiin markaan idhi ani haddaad iqaadaysaan hataa dalkeyga igee waxay dhaheen soomaali tii etoobiya ka timaado iyo tii jabuuti ka timaado iyo tii geeska afrika ka timaado waa inuu hal anigu sharci ma aanan lahayn sharciga waa iga dhacsanay teeda kanna baasaboorkii awal aan watay baasaboorkii inuu ahay muddo lix sano ka hor ayuu iga dhacay soomaadan garan lix sano wixii ka dambeeya baasaboor la-aan ayaan wadanka ku jooga intaad halkaasi joogtay maxaa ka shaqayn jidhay oo aad qaban jidhay yaman walaal wax bayaaca la dhaha muruqmaalataan ahayn hadba sii kuu soo marto maanta aroos ka shaqeey soddon riyaal ka qaado berri meel oo casuumad iyo wax ka jirta ka shaqeey waxyaalahaasaan ku noolay muruqmaalataan ahayn saaxiib inta halkaa joogto waxay ku xiran tahay waa sharci la-aan oo keli ah cid dembi geysatay mise cid dembi lagu hayo naguma jirto rag anaa dumarkaa raggaas kulli waa wada sharci la-aan haa sharci la-aanta unbay ku joogaan maan dhib kale ma jirto haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha uu inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno dhinacayo ciyaaraha horyaalka dalka talyaaniga ayaa gabagabo maraya iyadoo kooxda yuventus ay ku guulaysatay horyaalka islamar ahaantaasina ay koobkaasi isbuucan aynu ku guda jirno u dabaaldegtay ayaa waxaa la ciyaaray mid ka mid ah kulamadii ugu dambeeyey ee kooxuhu ay sidoo kale ku kala xaqiijinayeen kaalimaha hore iyo kuwa ugu dambeeya ee ay markaa ku kala harayeen oo heerarka kala gedisan ee ciyaaraha ama zeria aad ay ku joogayaan ama zeria b ay ku aadi lahaayeen naadiga kubadda cagta hallas verona ayaa martigelisay naadiga sbal waxaana ay uga wadroonaatay saddex gool iyo waxba laziyo ayaa laba gool iyo waxba dirtay naadiga bresia zamdoria ayaa martigelisay naadiga ac milan milan ayaa heshay qaab cusub oo ciyaareed oo wanaagsan iyadoo ku durdurisay naadiga zamdoria ugana badisay afar gool iyo gool xiryan zalatan ibrahimovic ayaa u dhaliyey laba ka mid afarta gool ee naadiga ac milan ay ku badisay waxaanuu noqday ciyaaryahankii ciyaarta saswala ayaa shan gool iyo waxba guuldarro waxa ay duldhigtay naadiga janwa udineza ayaa laba gool i gool waxaa laga wadronaaday kulan ay ku martgelisay gegadeeda naadiga leje yuventus oo horyaalka ku guulaysatay ayaa guuldaro laba gool i waxba kala kulantay naadiga kubadda cagta ee kalia torino ayaa ciyaar ku dhammaatay laba gool iyo saddex gool oo roma ay ku wadronaatay waxay la ciyaartay naadiga ligada olombiga ku ciyaarta ee roma hase yeeshee naadiga torino ayaa markana marti loo ahaa yuventus ayaa soddon iyo todoba kulan oo ciyaarta waxay iska leedahay siddeetan iyo saddex dhibcood iyadaa koobka qaaday oo hal kulan oo keliya ayaa ka harsan inter ayaa toddobaatan iyo sagaal dhibc iska leh atlana toddobaatan iyo sideed ay iska leedahay lazio toddobaatan iyo sideed ay sidoo kale leedahay roma ayaa kaalinta shanaad ku jirta waxayna iska leedahay lixdan iyo todoba dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira sbal oo labaatan dhibco iska leh brecia labaatan afar dhibcood iska leedahay lejana soddon iyo shan dhibcood iska leedahay janwa waxay iska leedahay soddon iyo lix dhibcood warar kale oo goosgooso ciyaaraha dhegaysa haddaan ay ku dulmarno naadiga tottenham hotspur tababareeda jose marinoha ayaa waxa uu xiise gaar u hayaa ciyaaryahanka garabka ee colombiya louis dias oo saddex labaatan jir ah inter miami ee ka ciyaarta major leaga dalkan maraykanka uu iska leeyahay ciyaryaankii hore ee kabtanka xulka dalka ingiriiska david beckham ayaa doonaya inuu la soo soxido weeryaanka naadiga barcelona iyo xulka dalka uruguay louis suarez sida ay qortay jiriirada mundo deportivo ee dalka spain manchester city iyo baris saint german ayaa waxa ay labadooduba diiradda saarayaan ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta bayan munich ee david alaba waxaana ay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahanka bidix dhinaca difaaca ka ciyaara ee saddeelabaatan jirka waddanka austria u dhashay naadiga barcelona ayaa doonaysa in ay iska fasaxdo ciyaaryahan bright white oo sagaallabaatan jir ah oo markaasi la sheegay inaanu ka mid ahayn shaxda ciyaareed ee xil ciyaareedka soo socda tababare setien ee naadiga barcelona sida uu qoray wargeyska mundo deportivo ee dalka spain chelsena waxa ay diiradda saaraysaa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka naadiga lester iyo xulka dalka ingiriiska ben shilwell oo saddex labaatan jir ah dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaasayna joogtay
aad buu mahadsanyay jamaal oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa heestan halkudhiggeedu yahay hayga aarsan waxaa qaadaysa fanaanadda cabdi cali axmed
idaacadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagay intaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nooreeyeeda la socodsiinaya dhegaystayaal tan i kulan dambe nabadgelyo